waxaanan rajaynaynaa shacabka soomaaliyeed tabajooyinka garsoorka uu qabay in badan oo ka mid ah in ay xalismi doonto waxaan bogaadinaynaa guddoomiyaha cusub in uu tabashooyinkaas dadka ay qabaan uu aada iyo aad uu adres garayn doono dowladda soomaaliya iyo qaybaheeda kala duwanna muxuu ahaaye waxay ballan qaadayaan guddoomiye inay kula shaqeeyaan waxaan rajaynaynaa wixii wanaag ahaa oo hore usoo qabsoomayna in lasii qurxiyo wixii dhibaatooyina ay jirana in ay saxmaan halkaasna lugtii saddexaad tiirkii saddexaad ee dowladnimada soomaaliya oo xooggan oo hufan inuu ka soo baxo ayaan rajaynaynaa guddoomiyaha waxaan u rajaynaynaa guul